بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetanaad min suurati alqasas wa qaala aladiina uutuu lcilma wain lakum hawaabu اllahi khayru liman aamana wacamila saalixan walaa yulaqaaha ila asaabiruun fakasafnaa bihi wabidaarihi اlarda famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illaahi wamaa kaan wamaa kaana min almuntasiriin ilaa aakhiri ilaayaat waxaynu ku soo jirnay ninkii qaaruun la dhihi jiray iyo sida uu ahaa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo caddeeyey inoo bayaaniyey waxaa inoo soo dambeysay qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya kuwii noloshan adduunka doonayay iyagoo yidhi allah haddaan naloo dhiibi lahaa qaaruun waxa loo dhiibadoo kale innahu laduu xadin cadiim qolo kalaa hadashay oo cunqalo ah indheed garad ah dadka cilmiga iyo fahamka u saaxiibka ah waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuu la siiyey alcilma cilmiga kuwa la siiyey garashada ahla alcilm waalfahmi waalistiqaama toosnaanta dadka u ehelkaa waxay dhaheen waylakum hooggiinne hoog haydin laasimee kuwii bay la hadlayaan hawaabullaahi ilaahay hawaabkiisaa khayrun khayr badan liman qofkii aamana rumeeya oo wa camila camal fala saalixan camalan saalixan camal wanaagsan war hadalkan oo kale ha ku hadlinina weylakum maxaa yeelay ilaahay hawaabku waa maxay ilaahay abaalmarintiisa addoommadiisa mu'miniinta ah oo saalixiinta ah ou hawaabinayo o abaal marinayo baa khayrun ka khayr badan maxay waxaad u jeeddaan oo qaaruun loo dhiibay oo aad tamaninaysaan taasaa ka khayr badan liman bayna u khayr badan tahay aamana rumeeyadoo wa camila camal falay saalixan camalan saalixan weylaku waxa weeye adducaa bilhalaag baa la yidhahdaa halaag marka laysku habaarayo zajrigaa loo isticmaalaa iyo canaanta walaa yulaqaaha khasladaasna lagulama kulmo ila asaabiruun kuwa saabiriinta mooyaane martabadaas iyo mansiladaas sare iyo karaamadaas iyo jannadaas iyo hawaabka ilaahay lagulama kulmoo lama siiyo ila asaabiruun kuwa saabiriinta maxay ku sabreen amarka ilaahay sabirkan wacdiisi bay la yimaadeen kuwaas unbaa taa loo dhiibaa waa martaba sarraysa weeyaan cid kasta ma heli kardho ilaahay wuxuu yidhi fakhasafnaa waa la goynay bihi qaaruun iyo wabidaarihi daartiisiiba alarda dhulkaan la jarnay dhulkaan la goyn ninkii qaaruun ahaa iyo hantidiisii iyo daartiisii iyo kunuustiisii dhulkaan lala jara meel kaleba loolama loogama imaanba dhulkaan loo gooy ilaahay ciidamadiisu waa badan yihi kii qofkii la damcoo halaagiisa si saalan baa ilaahay ku halaagaya ninkii dhulkaa lala jaray markii dhulka lala jaray ninkii awoodda badnaa famaa kaana uma ahan lahu qaaruun min fi'atin fi'a iyo jameeco kuwaasoo yansuruunahu u kaalmeeyoo gacan siiya dad u soo hiiliya uma ahaanin cid haba yaraatee u soo nusrays oo u hiilis oo cadaabka ilaahay ka celis iyo dhulka lala gooyey uma ahaanin yansuruunahu u nusreeye wey manaa u kaalmeeye kuwaas uma ahaanin yansuruunahu min duuni illaahi ilaahay sakadiis ya ilaahay macnaha cadaabkiisa min duuni illaahi ilaahay sukadiis oo cadaabka ilahay ka celiye wamaa kaana isna muusan ahaanin min almuntasiriin kuwa gargaarsada oo naftiisa u hiiliya isna kama mid noqon ee wuxuu ka mid noqday min alhaalikiina saa cagsigeed buu noqday kuwa haalikiinta ee halaagsamay buu ka mid noqday waxa uu soo hiiliyana ma helin isaguna ma hiilsan oo naftiisa uma hiilin oo wax kama celin qaaruun saasaa ku dhacday qaaruun saasaa loo halaagay waa la baabi'iyey dhulkaa lala gooyey dhulka ilaahay baa la yidhi qabo ilaahay amarka amarkiisa ku shaqaynaya dhulku dhulkii baa qabtay marka ninkaa qaaruun ah markii dhulka lala gooyey oo la baabi'iyey sababtu waxay ahayd baa la yidhi waa kibir badnaa khasfigaasi macaani badan buu ku yimaadaa dhulkoo la gooyo waa ku yimaada oo moolkiisa gudaha loo galo waxaa la yidhi sifaa sheertanoo kibir badan buu u socon jira dhulka haddii lala gooye maalin kasta qof jooggiisbuu dhulka sii gelaya dhulku waa dheerya hoos hadduu iska dhow yahay qolo waxaa la arki lahaa dadkaasa dhaha dhulkii baan qodnoo dhinaca kale aan uga baxan ma jidho waxa weeye wax kasta haddii laga dhex qodo caasumada laga dhex dhiso hoos loo qodo wax sal gaarayaa ma jiraan ilaa qiyaamada dhulkiiba sii gelgelaya dhulka qabo markii la yidhi ilaa looyaha qabtay misna ilaa dhexda qabtay misna ilaa madaxa qabtay ilaa qiyaamada dhulkiiba wayatajaljal xadiidku ka cabira dhulkiiba sii gelgelaya dalaq dalaq dalaq hoos buu ku sii soconaya waxaa la yidhaahdaa marka dee hadduu ninkaa dhulka sii gelgelaya waxaa laga fahmay dhulku inuusan jirkiisa cunaynin ninkaa gaalka ah alla ciqaabayaa moogta waxay dhahaan waxaa hal xiraale laga dhigay mise googaala la dhihi jira waxaa jira gaal ma sheegi ka dhaa gaal kaafirun laa yablaa jasaduhu bacda almowt jirkiisu uusan dhammaanayn dhimasho ka bacdi oo jirkiisii weli dhaqan yahay oo waa kuma waa qaaruun baa leedahay dhulkaas baa hadba sii liqaya hadba hoos buu usii socdaa hadba hoos buu usii socdaa ninkaa ninkaasuu ahaa marka dhulkiibaa isaga lala gooye daartiisiina waa lala gooye hantidiisiina waa la raacshay naf iyo maal waa la israaciyey bal hadda waxaa ninkaa ku dhacay arag kibirku dhibaatada uu leeyahay fiiri fakhasafnaa bihi wabidaarihi اlcarba dhulka moolkeedaa la geliyey baa lii waa waa dhulkii baa liqay saasaa ku dhacday ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala dhulkii haddii lala gooyey oo ninkaas dhulkii qabtay famaa kaana lahu min ficatin yansuruunahu min duuni اllaahi wama kaana min almuntasiriin wa asbaxa aladiina kuwii waxay ahaadeen marka tamanow tamaniyey oo jeclaystay makaanahu booskiisa bilamsi shalay kuwii shalay hadlayey oo lahaa alla yaa noo dhiibo qaaruun waxa loo dhiibay oo tamaninayey hodantinimadiisa iyo hantidiisa iyo barwaaqada loo dhiibay markay arkeen dhulka in lala gooyey waxay ahaadeen yaquuluuna inay leeyihiin way waa yaabe kelimadda way waa kelimo cajaa'ib weeyaan kelimatu tambiih baa la yidhahda cala alkhada way waaba yaabe kaana allaha waaba yado ilaahay yabsudu u fidaya alrisqa risqiga liman yashaau ciddou doono oo min cibaadihi ah oo wayaqdiru ciriiriyana ciddou doonana ku ciriiri way icjaluu war bal yaaba waa la yaabay waa yaabay ummad yahay ilaahay bal sancadiisa arka ilaahay ciddou doonuu risqiga u fidinayaa oo addoommadiisa ah loogamana jeedo in la jecel yahay haddii la jecel yahay qaaruun wixii ku dhacay sooma jeedaan dhulkaa lala gooy ciddou doonana ilaahay waa ku ciriiriyaa risqiga xikmaddiisaa keentay waa la jirabayaa maaha inuu liitoo la nacay kan aan loo dhiibin keerna in la jecel yahay maaha wey iyo kaanna waa laba kelimo oo laysku keenay wey iyo kaanna qoladii waaba yaabeen shalayna waxay lahayn alla haddii naloo dhiibo qaarun wax loo dhiibay oo kale waxay dhaheen lowlaa ammanna allaahu calaynaa haddaan ilaahayna galladaystayn lowlaa an manna allaahu ilaahay inuuna galladaysto calaynaa dushayada haddii lala yahay lama le'e ilaahay dhimirintiis iyo tafadulka iimaan iyo raxmad uuna siiyey haddii lala yahay lama le'e la khasafa binaa waa nala jari laha annagana dhulkaana lala goyn lah iyo sida qaaruun oo kale masiirka iyo meeshuu maroo kale aan mari lahayn ilaahay baase raxmaddiisa iyo fadligiis yaa iimaanna siiyey dhulkaana lala goyn laha way la yaabeen wixii shalay waxay lahay yaa noo dhiibay waxuu hayoo kale weey waaba yaabin kaannahu waaba iyadoo laa yuflixu aysan liibaanayn alkaafiruuna kuwa kaafiriinta kaannahu shani waxa weeye laa yuflixu ma liibaanaan alkaafiruuna kuwa gaalada gaala ma liibaanto gaalada iska jira gaaladu waa balaayo ilaahay wuxuu yidhi ma liibaanayaan ma guulaysanayaan laa fi dunyaa walaa fi laakhira adduun iyo aakhira midna gaaladu ma liibaanayaan qisadii qaaruun halkaas bay ku dhammaatay awal maxaa la soo sheegay nin wejigiisa iyo iyo iyo taytalka awoodeed iyo dowladnimo uu hayo ku kibray waa fircoon iyo wixii ku dhacay iyo isago nebi muuse u dhibay maxaa misna la sheegay mid xoolaha ku kibray waa qaaruun kibirku noocu galaba waa kaas ninkaa marka sidaas buu ku dhammaaday way kaana allah iyo way kaannahu saasay kale yihiin waxaa la yidhi ilaahay xoolaha waa siiyaa cidow jecel yahay iyo cidowsan jeclaynba laakiin iimaanka ma siiyo ilaa cidow jecel yahay mooyaane baa ilaahay iimaanka u dhiibaya iimaanka iyo diinka kuwaas buu siinaya ilaahay wuxuu yidhi tilka taas addaaru ee daara alaakhiratu ee dambe waa ka sifayna tilka taas addaaru ee daara addaaru alaakhiratu a daarta dambe ah khabarkiina xaggee dhigaysaa najcaluhaa najcaluhaa waxaan u yeelaynaa daarta dambe liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwan isi sarraysiin fil ardi ardada dhexdeeda ay isi sarraysiiyaan walaa fasaadan fasaadna aan doonayn wa kaas daarta litilka ishaaradaas waa litafkiimi watacdiim daartaas sare yaa ee cajiibka ah ee tilmaamaheeda la sheegay ee ay dhexdeeda yihiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar waxaan dhagi maqal ila arag qof binu aadan qalbiga kusoo dhicin najcaluhaa waxaan u yeelna u yeelaynaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonayn culuwan isi sarraysiin fi lardi ardada dhexdeeda walaa fasaadan fasaadna aan doonayn waalcaaqibatu ciribta wanaagsan oo maxmuudadaana lilmuttaqiin kuwa muttaqiintaayo alla ka yaabay ayay u ahaatay sideedaba qofku hadduu isqaadqaado oo isi sarsarraysiiyo oo culuwan raadinayo waxa weeyaan waa waa waa halaagsan fasaad hadduu dhulka ka sameeyana waa sidoo kale daartaa dambe oo aakhiro ma rabtaa iyo janno dhulka isdhig tawaaduc yaa tawaaduc la imow wa kaas fasaad macaasi iska ilaali dulmi iska ilaali xadgudub iska ilaali qaaruun baa intaa sameeyey taa iska ilaali waalcaaqibatuna lilmuttaqiin waa kuwa dhowrsanaya maxay ka dhowrsanayaan isi sarraysiin iyo fasaadkii dhulka la fasaadinayay waxaan ilaahay raalli ka ahayn o dhan bay iska ilaalinayaan oo aqwaal iyo afcaal ah wixii xun oo dhan kuwa iska ilaalinaya wey xadiidkii saxiix ahaa wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu uuxiya ilaya an tawaadacuu waxaa la ii waxyooday war tawaaduca ilaan qofki qof yaa ku faanin dushiisa qofna qof iska sarraysiin qof qof ku xadgudbin jannadana ma gala baa la yidhi man kaana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin in yar mihqaalu darra ah oo kibira qofkii qalbigiisa ku jirho nin baa wuxuu yidhi nebi allow ninku wuxuu jecel yahay maradiisu inay wanaagsan taho qurxoon tahay kabihiisu inay qurxoon yihiin ma kibirba qofkaas bidhaamaya oo dharka wanaagsan iyo kabaha wanaagsan qaba wuxuu yidhi markaa nebigu in allaaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay mid wanaagsan weeye wanaaggana waa jecelyahay taa kibir maaha alkibir waxaa weeyaan badarulxaq xaqa oo laga kibro iyo waqamdu naasi dadka oo la yaso dadka oo la iskala saramaro taa weeyaan taa iska ilaali taas baa khatara marka adduunku hadda kibirku wuxuu gaaray dee qofku inuu sow uu rabo macnaha si ereyada loogu yeerayo magacyada loo bixinayo waxa lagu ammaanayo qaabka u soconayo siduu is leeyahay waxaasoo dhan takaburka iyo kibirka iyo si saraysiinta qaabka u hadlayo qaabka u dhaqmayo qaabka israafka u samaynayo waxyaalo tiro badan oo mashaakilaada jira ilaahay wuxuu yidhi walcaaqibatu ciribta dambe lilmuttaqiina bay u ahaatay kuwa muttaqiintaa ilaahay hayna ka dhigo kuwa muttaqiintaah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man qofkii jaa'a la yimaada bilxasanati xasana qofkii la yimaada maalinta qiyaamada yowmulqiyaama qofkii xasane la yimaada falahu waxaa u ahaaday khayrun waxa ka khayr badan minhaa xaggeeda xasanoo la yimid xasanaadka ka mid a tii wax ka badan baa la siinaya waa maxay waa loo laalaabaya inta u yar toban jeer baa loo laalaabaya ilaa adcaaf kaiira laalaabyo badan waman jaa-a qofkii la yimaada maalinka qiyaamada bisayi'ati sayi'a iyo xumo qofkii la yimaada falaa yujzaa lama jazeeyo aladiina kuwa camiluu camal falay asayi'aati sayi'aadka iyo xumaha qofka kuwa soo sameeyey lama jazeeyo ilaa maa shay mooye kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna kuwii soo kuwii soo camal falay kuwa xumaha la yimid waxba loo laalaabi mayo waxay la yimaadeen baa lagu abaalmarinaya ilaahay naxariisiisa wanaag ma la timid waa lagu jibjibaaraya hal ictikaaf baa la timid hal khayr baa dhegaysatay hal xasanaad baad samaysatay inta u yar toban jir wixii kale ka badan ilaa toddoba boqol oo jeer laalaabiyo ilaa wax ilaahay keliya ogyahay qofka loo laalaabo sayi-a qofkii la yimid wuxuu la yimid baa lagu abaalmarinaya wuxuu la yimid baa lagu jazaynaya bimilihaa wey iyadiioo kale unbaa lagu abaalmarinaya ilaahay xasanaadka u laalaabaya sayi-aadkana u laalaabima qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad waa aayaddii nebigu markuu baxay calayhi salaatu wasalaam ee magaalada maka ka tegey ee meesha juxfa la yidhahdo markuu gaaray maka inta soo milicsaday u hilowey jeclaysay meeshuu ku dhashay ku noolaan jiray ku soo koray hilowbuu qabtay nebiguna hijro siiyaho sii socdo baa aayaddan soo dejiyey baa li ilaahay wuxuu yihi ina aladii allah faradahu waajib yeelay faral yeelay calayka dushaada alqur'aana qur'aanka kariimkaa ku faral yeelay oo waa maxay faral yeeliddaas in qur'aanka lagu camal falo allahaas laraaduka ilaahay mid ku celinaya wey ilaa macaadin buuna ku celinahaya macaad waaba maka makaa lagu celi ilaahay isagaa maka kuu soo celin doona hadda waa sii socotaa laakiin ballanqaad baa laguu sameeyey ilahay baa maka kugu soo celinaya ilaa macaadi meeshaas baa laguu soo celinaya sow hadda kaaga saaro aada uga baxday baa hadda waxaa lagu ballan qaaday inaa maka furan doontid aa ku soo noqon doontid intaa ka haajidhay kabacdi ilaa macaadin makaano caade baa lagu celinayaan waa layidhi makaano caada waa maxay meeshaa ka caado yeelatay aa ku dhaqantay waa isla sidii aa ku noolaan jidhay aa joogi jidhay tii baa laguu soo celinaya waa loo ballan qaaday in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad taas baa ilahay kugu soo celinaya waxaa layidhi ilaa macaadin ilaa marjicin cadiimi makaanu noqod weyn baa ilahay kuu soo celinaya oo kuwii hore iyo kuwii dambaba ay kaman doonaan jeclaysan doonaan waa maqaamulmaxmuudkaa la yidhi iyadana halkaasaa lagu dhiibi doonaa adugu waxaa loo badan yahay waa maka meeshu ilaa macaadin waa magaalada maka weeyaan ilaa macaadin ilahay ba isaga kuu soo celin doona qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam rabbii aniga rabbigayba aclamu ku ogaal badan man axadka jaa la yimid bilhudaa hanuunka iyo waman axadka huwa isaguba fii dalaalin mubiin baadinimo cad dhexdeeda ahaaday ilahay baa ku ogaal badan oo see wey kan hanuunsanaya kan dhunsan ilah baa kala og inaa aniga ahay iyo inaa idinka tiin dee waa idinka weeyaan nabiguna hadde xaqii buu ku taagan yahay kuwan gaaladaabaa waxay dhaheen maxamedow fii dalaalin mubiinin baa ku suganta markaasuu wuxuu ugu jawaabay rabbigay isagaa taa ku ogaal badan wamaa kunta maadan ahaanin nabiyullaahi maxamed calayka asalaatu wasalaam tarjuu mid rajeeya an yulqaa in la tuura ilayka xaggaada alkitaabu kitaab in laguu soo rido maadan dare maadan rajaynayn damac kaagama jirin nebinimo inta lagu siiyo kitaab lagugu soo dejiyo taas maadan rajaynayn ilaa raxma raxmatan min rabbika istidnaha munqadic ka dhig ilaa raxmatan laakine raxmatan oo min rabbika raximaka allaahu bidaalika raxmad oo xag rabbi ka ahaatay oo adiga lagu raxmadayo addoommada loo naxariisanayo ayay taasi ku timid weeyaan rabbigaabaa kuu naxariistay oo kugu soo dejiyey kitaabkii kuu dhiibay ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin dahiiroo mid u kaalmeeya oo gacan siiya lilkaafiriina kuwa gaalada kaalmaha u noqon diintooda hagu kaalmayn gaalada iyo jamacooda iyo muuqaalkooda la badiyo iyo iidahooda iyo nidaamyadooda midna ha gacan siin gaalada khilaaf tuur iska ilaaliban laakiin haddee hadalka nebigaa la soo marinayaa calayhi salaatu wasalaam ummaddiisaana loo jeedaa walmuraadu ummatu wey war ummad yahay gaaladaa ma u jeedaa kaalmaha u noqonina qofkii gaalkii la socda oo caawinaya oo ma garanaysaa isagaa wax la wada oo isaga u danaynaya oo isaga maaragtay jamciisa iyo madowgiisa iyo shirkiisa buuxinaya oo wixiisii oo qorqortay qaadanaya qur-aankii iyo kariimka ahaa iyo axkaamtii xaqi ka tegaya taasaa la diidaya ha u kaalmayna wax kastoo gaalada nidaamkooda kaalmo ugu noqonaya ha ka qayb qaadan ha hauusa cabin ha ku taageerin ha ku raacin falaa takuunanna dahiiran waa cawnan kaalmaha u noqonin lilkaafiriin walaa yasudunnaka yaysan kaa weecinin oo kaa mancinin kuwan gaaladaaya can aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa yasuduunadii nuuntii nuun ficilku a ficilkii nuuntii nuun rafcada meesha maqan laba nuunood baa kulmay nuunti kale oo nuunti kale oo nuun tawkiidkii baa meesha kuu joogta midda maqanna damadaasaa daliil oo ku tusinaysa daasha saaran marka waxa weeyaan wowda halkaa xadfan faacilkii wey walaa yasudunnaka kuwaan gaaladaaya ee mushrikiintaay yaysan kaa duudin kaa mancinin ka adiga can aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa bacda id unsilad intii la soo dejiyey dabadeed ilayka adiga laguu soo dejiyey ha u iilan wadcu yeer ilaa rabbika rabbigaa dadka ugu yeer walaa takuunanna hana ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid noqon ilaa qofkii gaalada waxooda ka raali noqda oo ka raali noqda dariiqooda iyo waddadooda kaana minhum iyagoo ka mid noqonaya nebigu ka mid noqon maayee ummaddii baa loo soo marsiinaya iska jira baa la leeyi iska ilaaliya nebi maxamed baaba saa loola khidaabo ummaddiisii baana yana la leeyahay war iska jira calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi walaa takuunanna ha ka mid noqonin ha ka mid ahaanin min almushrikiina walaa tadcu hana caabude maca allahi ilaahay maciisa ilaahan ilaah aakhara kale wax ilaahay sokadiisa ah ha caabude laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaan taasina wata kullu shayin shay dhammaantii haalikun mid halaagsamaya wey mid dhammaanaya wey yafnaa shay kasta waa dhammaanaya waa baaba'aya waa baaburaya ilaa wajhahu ilaahay daatadiisa mooyaane ilaa iyaahu isaga mooyaane weji keliya looma jeedo ilaa wejha isaga un mooyaane daatadiisa muqadasadaa mooyaane uطliq alwajhu wejigi baa la iska ilaaqay adlaq alwajha waa araada daat allaahi jala wacala daatada ilahay baa loo jeeda ibnu kaiir wuxuu yidhi waa warramid ilaahay warramayo inuu ilaahay yahay addaa'im albaaqi allaha daa'imkaa baaqiga ah alxayu اlqayuum allaha xayulqayuumka inuu yahay alladii tamuutu اlkhalaa'iq khalaa'iqdoo dhan ay dhimanayaan oo halaagsamayaan walaa yamuutu isaguna aan dhimanaynin marka waxay ka dhigan tahay kullu man calayhaa faanin dhowr kullu baa jira kullu shayin haaliku kullu nafsin daa'iqat lmowt kullu man calayhaa faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam wejhu rabbikana taasoo kale la macnota haddaba wax kastaa dhammaanaya hadduu xataa shaygu joogana baabi'id buu aqbalayaa baa leeyahy baabi'id ayuu aqbalayaa baabi-id buu aqbalaya waxaa la tilmaamay siddeed shay oo aan dhammaanayn oo imaamu suyuudi baa laba beyd ku nadmiyey carshiga iyo kursiga jannada iyo naarta ilaa jannada iyo naarta hadda waa jiraan hadhowna ma baaba-ayaan weligeed kuwa naarta galena waa ku jirayaanoo gaalada ah kuwa jannada galena jannadooda ku jiraya laftan cajbu danabka la yidhahdo qofka marka la aaso dabageminta ah iyana ma dhammaato arwaaxdii waa jiraysa waxay ku daraan lowxa iyo qalamka marka xataa wixii aan dhammaan oo aan baabiin way baabii baa aqbalaya ilaahay baa maamulay kullu shayin haliku wey wax kastaa waa saas lahu ilaahay waxa u ahaaday alxukmu waa u ahaaday hadda kahor baan soo marnay alqadaau naafidu wey maamulka iyo xukunka fulaya oo khalqiga ku dhex fulaya wixii ilaahay xukumo ay soconayaan kaas baa ilaahay u ahaaday wailayhi xaggiisa intii ka ah oo keliya unba turjacuuna laydiin dhaqahayaa dadkii oo laydiin celinahayaa yowma almacaad laa ilaaha xaddin siwaahu cid ka soo hadho xaggiisa laydiin celinayo oo la idiin dhaqayaana haba yaraatee ma jidho darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab